muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa weerarka sida uu dhacay bilow ilaa dhammaad ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad weerar ku qaaday saldhig ay joogeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaasoo uu difaac weyn uga dhisnaa markii xabadu in yar soctay waxaa la arkayay ciidamada dowladda federaalka oo firxanaya iyo askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas la dabagalaya sida muuqaalka lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gebyahaan la wareegayay xeradiiyo wixii yaalay waxayna kaamiradaal ka tahay baliqbaariya ku tusinaysaa midadka ciidamada dowladda federaalka oo ballaqan xerada
قدر الجبار فيكم إن دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا
gunaanadka muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa hubiye gaarey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askarta dowladda federaalka hubka u badan qoryaha boobayaasha uuna ka dhex muuqda baasuukaha ayaa waxaa welinaya rasaas kala duwan قدر الجبار فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي muuqaalkan ayaa leh saameyn gaar ah maadaama uu soo bandhigayo weerar ka dhacay meel soddon kilomitir u jirta muqdisho oo ciidamada dowladda federaalka lagu leynayo wixii ay haysteenna looga furanayo